Ilbax Sabtidii ka dhacay magaalada Stockholm ee dalka Sweden laguna soo horjeedo dalka waddankaasi ku biiritaanka ururka NATO ay kala xaajoonayaan Ankara laguna gubay nuqul ka mid ah Qur'aanka Kariimka ayaa sii xoojiyay xiisadda ka dhex xaalowsan waddamada Turkiga iyo Sweden xilli dalkaasi ku yaalla waqooyiga Yurub uu u baahan yahay taageerada dalka Turkiga si ay uga mid noqdaan NATO. Warbixin ku saabsan arrintani waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Caawil Ismaaciil.
waxaanu si adag u cambaaraynaynaa weerarka foosha xun ee lagu hayo kitaabkeenna kariimka ah in la ogolaado falkan ka dhanka ah islaamka ee lagu beegsanayo dadka muslimiinta ah laguna aflagaadaynayo qiyamkeenna muqadaska ah iyadoo lagu qarinayo xorriyadda hadalka waa waxaan gebi ahaanba la aqbali karin warbixin ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sidaasi u qornay kadib markii siyaasi ka tirsan kooxaha midabka fog oo ka soo horjeeda muhaajiriinta uu dab ku qabtay nuqul ka mid ah kitaabka qur-aanka fagaare ka soo horjeeda safaaradda turkigu ku leeyahay magaalada stockholm laakiin hadalka ilaahay ma gubto ma aha markii ugu horreysay ee ficil noocan oo kale ah lagu sameeyo ama la isku dayo dalalka reer galbeedka gaar ahaana waddanka sweden wasaaradda arrimaha gudaha turkiga ayaa ka dalbatay stockholm inay qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee ka dhanka ah dambiilayaasha waxayna ugu baaqeen dhammaan wadamada reer galbeedka inay qaadaan tallaabooyin wax ku ool ah oo ka dhan ah islaam nacaybka waa maxay haddaba sababta dowladda sweden ama booliiska dalkaas uu ugu ogolaaday ninkan xagjirka ah inuu gubo nuqul ah kitaabka qur-aanka muxuuse isagu yahay su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed nuur oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kana tirsana xisbiga bidixda oo ka dhisan dalkaasi sweden degana magaalada stockholm horta in la fiiro waayaa waa qofka ogolaaday dowladda sweden ma ogolaanin waxa ogolaaday booliiska ogolaaday way kala kala madax banaan yihiin laakiin kale markiina booliiska codsanaya soos waxa sweden ee dowladda ay soo saarto shareecahan kusoo saartay sidaa wada codsanaya meeshan waxawaa qofka inuu xor u yahay inuu mudaharaad suubiyo ama inuu wax kasoo jeesanaan karo iyo waxay lamid ah inuu qofka xor u yahay laakiin kale markiina sweden waa lagu kala khilaafsan yahay ereygaas rahaantii qof oo xajir ah oo rahaantii nacaabka ka shaqeeyo oo yurub rahaantii aada ugu soo batay dadkaasu ka mid yaha horta ninka hadda qur-aanka guba maanta gubay awal horena taliyayaashii horena gubayo meelo badan oo ku gubay sweden sharci baa jiro horta rahaantii oo sweden ay leedahay oo ah inuu qofka bani-aadamka ah lagu lagu ogeyn karin naceeb markay tahay diinkiisa iyo dhaqankiisa iyo kalarkiisa siduu ogyahay ninkaana maxay ah waa miduu rahanku tubinayo ana xisbigeyga left party xisbiyaal kale oo anaka nala jiro aad baa uga soo jeeda bulshada muslimiinta ah ee ku nool waddankaasi ayaa ka cadootay ficilkan waa kan sheekh saciid maxamed yuusuf oo ka mid ah culimada magaalada gothenburg ee dalka sweden oo ila wadaagay dareenka bulshada safaaraduna waxay ku taallaa meela aanay degenaynin dadka jaaliyadaha muslimka ah ama aanay ku badnayn sidaa awgeed waxay keentay inaan markii hore la ogeyn laakiin markii la ogaaday ee baraha bulshada laga arkay ama dadka qaar ay dhinaca safaaraadda badda ka maqleen oo turkida ayaa ugu horreysay ciddii maqashay marka dad badan oo turkiya ayaa arrintaa usoo baxay oo ka cadhaysan muslimiin ah iyo dadkii kale dee markaa ka dhowaa markaa isku dhac ayaa inuu gaadhay dhinaca bulshada ah ninkiina dee meesha uu ka baxay oo markiiba booliis ayaa ka kaxeeyey aad bayna booliisku meesha uu ilaalinayeen usoo arrinta u xakameeyeen afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee sweden ayaa sheegay inaanay iminka si deg deg ah uga jawaabeynin dacdadan cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london